magiciisa noo sheegi kartaa oo labada qof oo noo gashay meesha labadaba inaad noo faahfaahiso magacoontooda iyo waxay qaanba
labada labada nin mid waa afhayeenka kale waa gartay guddiga fulinta kan galay weye maxamed isaaq ibraahim baa la yidhahdaa waa gartay guddiga fulinta
aa waa gartay
golo dhexen golo dhexena wuu ku jiraa guddi fulintan asagaa galay marka kan kale la jirana waxaa la yidhaahdaa cali macalin cali macalin ibraahim cali macalin ibraahim baa la yidhahdaa marka kalena aa waa gartay aawi ballaarimahan oo beryahan magaalooyinku ku jiro oo la yidhaahdo dagoodiyaha wadankii iyo waxaan loo joogin qalalaas meesha ka wado oo waxay doonayaan inay wadankii iyo keelkii kala saaraan oo oo magaalooyin iyo guddi inay dhistaana loo ay rabaan baa layidhi bal arrimahaas ma noo sheegi karta oo say wax u dhaceen iyo say hadda laakiin arrintaas way aad bay ugu haweyn yihiin ma garan waa gartay oo shan iyo toban sano ilaa iyo lix iyo toban sanka hadana soo dhaafay weli dib uu dhacsan yahay gobolooyinka kale haddaan la eego malasano soonka liibaan khaasatan meelaha garaha joogaan dib uu dhacsan yahay iskool haddaan loo soo noqdo haddaan la yidhahdo isbitaal haddaan la yidhahdo wadooyinkii wixii o dhan baa dib u dhacsan waxaan dhaqaaqna samaysaan oo xagga iyo dowladda federaalka iyo hay-adooyinka iyo waxaan ma- wadankii ma keentaan oo maaragtay oo dhaqaali iyo wax isbedel ah wadankii maga jiraa saalow ee saad adigu ogtahay waxaan waxyaabaha qaar adiga waad ogtahay ee anagu c g t maalintii dabeedna dhex galay aad buu dhib loogu geystay ma garatay
waa tahay
hadda laakiin taa wixii ka dambeeya hadii laa yidhahdo insha allahu ee kolleyba hadda wax dhinaca anaga xag baa qabanaa markii la yidhaahdo ee dowladdan kilalka aan la joogno ee arrimahaas oo dhan hadda waan ka wada hadalnay ee haddun baanu soo baraarugi haynaa oo wixii hore oo dhan siyidi haddun baan ka baxnay marka xagga dhaqaalaha markii la fiiriyo laakiin eesaad u ogtahay ba aadan isaga liidanaa oo deked ma haysana anagu meel wax naga soo balaan malaha marka waxay yaro aan haysanana jinkaa yarka ee hoyaal ka baxan waatan anagu iyo dowla federaalkii maalmaha boole isku haystaan marka sida awgeed qaaligu aad buu isaga liitaa laakiin hadda hay-adihii iyo waxyaalihii meelaha jooga oo dhanba waxaanu u sameynay invitation waan tusnay maalintii dhoweeda ayaa hudaad lasugu yimid hudaad waxay ka dambeeyeen marka nin walba hadda waraysiga xagga hay-adaha laftooda markaad fiirisid sidii hore inaan dhaanmagas waa gartay
marka taasaa jirta arrimahaasi isku duubnidiina waa sidaan ku sheegay marka taana muddi ayaan samaysanay guddigaan samaysanayna ilaa yidhaahdo markii arrimahan ay noo dhamaadaan kadib ayuu howlgal fiican bilaabi doonaa idinka laftiina inaan waxbood waa linsoo siin doonaa baa intaana idinka
waa tahay midda kale ugu dambeysa oon ku wareysanayo waxaa weeye wadankaad ku jirtaan waa ognahay wadan har iyo habeen qaxar ka taagan oo dhibaatooyin fara badan lala kulmaayo hadday tahay degaan ma bartaan muhiimadda ay leedahay wadankooda inay deganaadaan oo wadan dadow kale usii guurin daataa si arrintaa waa midaan ku talagelno haddii la yidhaahdo ee meelaha laga soo guuro oo dhanba ee waxay horumarin ama development i sheegto inaan gadaal u celinaan doonaynaa sida wara waaweyn sida biyahaasi matoore loo saari lahaa oo ummadaas ay gadaal ugu noqon lahayd harooyin waaweyn oo dhinaca hadda laga soo guuro oo dhan waxaa loogu soo guuraya dhibaatooyinka ugu badan biyaha weeyaan marka arrimahaas brograamyadaas haddii la yidhahdo waan ku jirno dhalinyaro badan baa wadankii ku nool oo maaragtay oo wadankii joogto oo shaqa la-aan meesha ku ah oo iskool la-aan meesha ku ah dadka hindhaha ma u furtaan sida ay gobolooyinka kale iyo ilaa iyo etoobiya gudaha loo gali lahaa oo wax lasoo baran lahaa oo hore loo socon lahaa bedelkii mooyaali iyo huudad iyo meelaha oo la joojoogi lahaa dadka dhalinyarada ma abaabusaan
aha insha allahu waan wadnaa hataa wax kale iska dhaafay labadan saddexdan sane aan hadda anigu aan joogno ee dadka waxbarashada noo galay ee etoobiya hore u dhex galay way badan yihiin ma garatay waa gartay marka waa mudanaha laga soo doorto magaalada elmacaan oo ku magac dheer huudad sa ibraahim buu ahaa waanu ku mahadsan yahay waraysigaas asalaamu calaykum